xubnaha baarlamaanka galmudug ayaa maalin kahore kulan buuq badan oo ka dhasha ku yeeshay xarunta galmudug ee dhuusamareeb buuqa hariyey kulanka xubnaha baarlamaanka galmudug ayaa la sheegay inuu ka dhashay asixinta jadwahowleedka golaha ee kala fadhiga labaad ee xubnaha baarlamaanka galmudug taas oo keentana buuq badan uu ka dhasho islamarkaasna baarlamaanka u kala qaybsamay xubno ka mida xubnaha baarlamaanka galmudug ayaa guddoonka baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacli waxay ku eedeeyeen in sifo aan sharci ahayn loo maray ansixinta xerahoosaadka baarlamaanka galmudug xildhibaan cabdinaasir aadan cismaan oo shir jiraad warbaahinta ugu qaabtay xarunta galmudug dhuusamareeb ayaa warbaahinta wuxuu u sharaxay bilowga khilaafka ka dhashay ansixinta jadwal howleedka golaha kala fadhiga labaad ee xubnaha baarlamaanka galmudug markii aan imaaday baarlamaanka fadhiyuu lahaa fadhigii markii la tegayna ajendaa la keenay ajendihii ay xildhibaanada sharafta leh isku qabteen oo la yidhi hal ansixiyadiiyaa la yidhi intaan la ansixinin hala tiriyo xubnaha jooga bal kooran kuma buuxaa mase si habraac iyo shuruucdii loo dhammaystiro alxamdulilah kooramku waa buuxay kooramkii buuxay ee la rabay inuu ajendaha u codeeyo ayaa la yidhi cod ha la geliyey ajendaha cod markii la geliyey xildhibaanada sida baarlamaanada caalamka iyo kuwa soomaalidaba lagu yaqaano qaarne way taageereen ajendihii qaarna way diideen oo way dhaliileen tira ahaan kooramkii fadhiyey markii loo fiiriyo tirada diiday iyo tirada aqbashay waxaa badatay tirada diiday in ajendahaas la ansixiyo meeshaas markay marayso oo labadii intii aqbal ogoleed in ajendaha uu ansax noqdana ay gacanta taagtay intii diidadeedna ay gacanta taagtay ee tirinti iyo in cod uu guddoonku gaaro guddoonku uu go-aamiye la gaaray ayaa waxaa dhacay runtii wax aad u ayaan darro ahay oo aheeday tiro aan baarlamaanka fadhin inuu guddoomiyihii ku dhawaaqay tiradii aan diidaneyd tiradii diidaneedna uu tiradeeda yareeyey ee tiradii aqbashay oo laga tiro badnaa markii la yidhaha si dimuqraadiya iyo intii joogtay xaqiiqada wixii ku salaysnaa ha lagu dhaqmo oo sida uu danaynayo u fiiriyey buuqaa ka dhashay meeshii waa ayaan darra runtii ma naqaano wixii kallifi karay haddii xildhibaanadii baarlamaanka dhex fadhiyey ay xaqiiqsadeen tirada uu guddoonku ku dhawaaqay inaysan ahayn tiradii fadhiday xaqiiqsadeen tiradii u codeysay inay ka yar tahay tirada diidan xaqiiqsadeen guddoonku inuu aqlabiyadda baarlamaanka dhanka ay u socdaan inuu wax u wado ay dhib ku tahay xildhibaanada way ka gadoodeen way diideen waxay guddoomiyaha cod dheer uga codsadeen ayagoo warbaahi warbaahiyaha isticmaalaya in baarlamaanka shuruucda u degsana xeerhoosaadka iyo dastuurka guddoonkana lagu lagu dhisay dowladdanuna ay ku dhisan tahay galmudug inuu dhowro habraaca loogu talagalo oo maro dhinaca kale xildhibaan faysal gacmi oo ka mida xubnaha baarlamaanka galmudug ayaa kushubasho ku tilmaamay codayn ay gulaha ay ku ansixiyeen mid ka mid a ceraasaadka golaha isagoona guddoonka baarlamaanka galmudug ku eedeeyey inay ku tuntoon sharciga islamarkaasna xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ay kula xisaabtami doonaan kala qaybsanaanta soo kala dhex gashay xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa la tilmaamay inay tahay bilowga khilaaf dibudhac xoogan ku keeni kara hay-adaha kala duwan ee maamulka galmudug xasan axmed maxamed radio kulmiye cadaado